إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadisay howlgalladii waaweynaa ee ay dhowaan fulisay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin kulan muhiim ah oo u dhexeeyey walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyo beesha maxamed subayr ayaa ka dhacay deegaan hoostaga ah degmada dhobley ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada ethoobiya ayaa ku hanjabay inay dullay doonaan cid waliba ah oo soo hunguriyeysa ethoobiya xilli uu isagu doonayo inuu qaato qayba hor leh oo ka mid ah badda soomaaliya xaflad ayaa loo qabtay toban arday oo ka qalin jebisay madrasada imaamu shaafici ee ku taalla magaalada buurdhuxulle ee gobolka bakool shil gaari oo dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheer ah ee ku jira gumaysiga dowladda kenya warka dibadda maraykanka iyo reer yurub ayaa sheegay inay filayaan weeraro sirdoon oo uga yimaada dhanka ruushka إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadisay howlgalladii waaweynaa ee ay dhowaan fulisay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin maxamed cali aadan ayaa ka warramaya war saxaafadeed ka soo baxay maktabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bogaadin iyo dhiiragelin waxaa loogu diray mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihaada saxaraha iyo saaxilka afrika bayaanka oo ku qornaa luuqadda carabiga ayaa horudhacya furfurasho kadib waxaa lagu yidhi waxaana soo gaadhay bishaarooyinka ay soo hoynayaan mujaahidiinta dulmidiidayaasha ah ee maqribul islaam iyadoo ay la socdaan bishaarooyinkaas takbiirta naftuna waxay ku faraxday arwaaxduna ku maamustay guulaha ay soo hoynayaan muraabidiinta aannu jecelnahay ee nusratul islaam walmuslimiin kuwaasoo soo gudbinaya casharro waaweyn oo kudayasho leh ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sii socda waxaa bayaanka lagu yidhi iyagoo ku sugan waaqic adag oo ka jira mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika oo cadowga iyo kuwa waxdhagra ay badan yihiin wuxuu jihaadku noqday biyo-xireen difaac adag oo ay ku horburburaan shirqoollada iyo hagardaamooyinka lagu beegsanayo ummadda muslimka ah kuwaasoo isugu jira kuwo toos ah oo ay soo qaadeen murtasaqada iyo mujrimiinta iyo kuwo dadban oo dadka looga siibaya diinta allaah iyadoo la adeegsanayo wasiilo kasta oo suuragal ah bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa si gaar ah loogu xusay howlgalladii ugu waaweynaa ee waayadii lasoo dhaafay ay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ka fuliyeen dalalka maali iyo burkina faso annagoo ku dadaalayna shaafinta quluubta mu'miniinta oo bogaadinayna dadaalada mujaahidiinta kana caraysiinayna gaalada iyo munaafiqiinta waxaan walaalaheenna ku bogaadinaynaa guulahooda farxadda lahaa oo ay ka mid tahay duulaankii ay ku beegsadeen murtasaqada fagnar kaasoo bishii muxaram ka dhacay mandiqada tantagaagiid ee koonfurta magaalada tanzawatiin howlgalkaas barakaysan ayaa waxaa lagu burburiyey kolonyadii la beegsaday goobtana waxaa lagu dilay konton murtasaqada fagnar ah iyo toban askari oo maaliyiin ah ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa dhanka kale xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku bogaadisay nusratul islaam walmuslimiin dadaalada ballaaran ay ku bixinaysa sidii muslimiinta ku nool galbeedka caalamka islaamka loogu baraarujin lahaa xaqiiqada siraaca ka aloolsan dunida waxaan walaalaheen kula dardaarmaynaa inay sugnaadaan sahayna ka dhigtaan hadiga qur-aanka iyo sunnaha iyagoo la imaanaya dhammaan asbaabaha guusha iyo awoodda allanaha inaga mid dhigo kuwa uu ka yidhi وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين
gebagabadii waxaannu ka dagaalamaynaa bariga afrika indhahana waxaan ku haynaa beytulmaqdes qalbiyadeennana waxa ay la jiraan dhammaan mujaahidiinta ku sugan thuquurta islaamka ducadeennana waxaa soo gelaya cid weliba oo ay dhab ka tahay u heelinta diintiisa iyo ummaddiisa una halgamaysa inay sarrayso shareecada islaamka haymanada suhiyusaliibiyaddana laga dulqaado muslimiinta allaahna waxaan ka rajaynaynaa inuu safkeenna ku kulmiyo futuuxaadka ballansan annagoo midaysan oo aan markaasi soo celino sharafkii ummadda qooraha gaaladana jebinno taasoo ku imaanaysa cisiga islaamka jihaadka iyo soo noqoshada khilaafada raashidada ah ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay maktabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waayadii u dambeysay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa dardar xoog leh waxa ay ka waday dalalka maali iyo burkina faso halkaasoo ay ka fulisay howlgallo waaweyn oo jihaadi ah kuwaasoo lagu dilay boqolaal askari laguna soo furtay saanada hub ah kulan muhiim ah oo u dhexeeyey walaayada islaamiga ah jubbada hoose iyo beesha maxamed subayr ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader kulankan oo muddo dhowr maalmooda socday ayaa wuxuu ka dhacay deegaanka yareeye hoostaga degmada dhoobley ee walaayada islaamiga ee jubbada hoose kaasoo labada dhinac ay uga wada hadleen qodobay ka mid yihiin sidii loo xoojin lahaa halganka karanka kiyankaysta qaybu ka mid ah gobolka iyo maamulka ku safkaaya uu hogaamiyo axmed madoobe odayaasha dhaqanka beesha maxamed zubeer iyo wilaayada ayaa u lafaguray dhammaan qodobadii shirka waxaana laisku raacay in la xoojiyo dacwada iyo in lasii labalaabo doorka dagaal ee beesha oo ka mid ah beelaha taariikhda ku leh la dagaalanka gumaystaha ku soo duulay dalka suldaan cabdiqani cabdulaahi suldaanka guud ee beesha maxamed zubeer ayaa faahfaahin ka bixiyey qodobadii ugu waaweynaaye shirka aljihaadu fii sabiili illaah reerkan oo si gaara ugu abtirsada ee jihaadka bariga afrika ee gaalada nasaarada lagu hortaagnaa boqolaal sano wax ku dhow qaybli wax ka qaadan jiray maantana sidii uga qayb qaadanaya inuu sii laba laabo oo sii saddex laabo oo doorkii lagu yaqaanay uu sii adkeeyo beeshuna way ballan qaaday inay si buuxda maarataayey ay u sii dardargelinayso iyadoo beesha lagu ammaanay sida maarataay ay mujaahidiinta hoyl iyo hooba ula garab taagan tahay maarataay dhulkeedana ayna ka jirin wax la yidhahda macawisneey iyo wax la yidhahda jaajuus iyo wax la yidhahdo maarataay wax muslim muslimiinta lidka astaba una ka jirin mar hore iyo mar dambaba ilaahay baan uga mahadnaqaynaa waa fadli dheeraada iyo masiyo iyo sharaf uu ilaahay dadkan maarataay uu ku manaystay beeshuna ay ku ammaanan tahay waana sii ballanqaadayna inaan sii dadaalno oona garab istaagayna maarataayey wiilashanada mujaahidiinta ilaa maarataayey saliimiyiinta kufaarta waddanka muslimiinta laga saarahayo iyo murtadiinta kabaqaadyada u ah wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey dardargelisay kor u qaadidda dowrka qabaa'ilka ay ku aadan halganka iyo horumarinta dacwada waxaana dhammaan kulamadaasi dhacay ka soo baxay qodobo laisku waafaqsan yahay kuwaasoo qaarkooda dhaqangelintooda bilaabatay ra-iisul wasaaraha dowladda xabashada ethoobiya ayaa ku hanjabay inay dullay doonaan cid waliba ah oo soo hunguriyeysa ethoobiya xilli uu isagu doonayo inuu qaato qayba hor leh oo ka mid ah soomaaliya sakariya cumar ayaa ka warramaya isagoo ka hadlayay kulan ay ku xusayeen maalinta ay ugu magacdareen qarannimada dowladda itoobiya ayaa waxa uu sheegay abay axmed inay natiijo xun kala kulmi doonaan cid weliba oo isku dayda inay u hajabto dowladda itoobiya islamarkaana is-hortaagta damacyada ay xabashidu ka leedahay gobolka isagoona intaasii raaciyey inaysan marnabo ka gorgortami doonin madaxa bannaanida dowladda itoobiya karaamadeeda islamarkaana ay sankaha dhulka ugu jeedi doonaan cid weliba oo halis ku noqota amniga dowladda itoobiya warkan ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo xiisada gobolka geeska afrika ay cirka isku sii shareerayso islamarkaana dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan shiikh ay qayladhaan u dirsatay dowladda masar oo ay ka codsatay inay ka caawiso cadaadisyada uga imaanaya dowladda itoobiya dowladda xabashida itoobiya oo masar ay kala dhexayso xiisado salka ku haya biyo-xireenka webiga aniil ayaa waxaa arrintan ay u aragtay mid halis ku ah amnigeeda iyadoona sheegtay inaysan qaahira ka ogolaan doonin inay ku soo farageliso dhulka soomaaliyeed oo itoobiya ay isku aragto inay iyadu mudan tahay in lagala tashto maadaama ay si toos ah iyo si dadbanba ugu taliso maamulada shisheeyaha iyo dowladda federaalk ay ka jirta magaalada muqdisho iyadoo dhanka kale khudubaddan uu jeediyey ra-iisul wasaaraha xabashida ay ku soo aadayso iyadoo dagaallo culus ay kaga furan yihiin dowladda itoobiya gobolka amxarada kuwaas oo khasaare kala duwan dusha loogu saaray ciidamada dowladda itoobiya islamarkaana lagala wareegay deegaano ay gacanta ku hayeen xaflad ayaa loo qabtay toban arday oo ka qalin jebisay madarasada imaamu shaafici ee ku taalla magaalada buurdhaxolle ee gobolka bakool warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya cali aadan toban arday oo dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka qalin jebisay madarasada imaamu shaafici oo ku taalla magaalada buurdhaxolle ee gobolka bakool ardaydan ayaa isugu jiro wiilal iyo gabdho munaasabadii qalinjibinta ahayd ee lagu soo bandhigayay ardaydan ayaa ka dhacday magaaladaasi waxaana kasoo qayb galay culimo waalidiin iyo waxgarad ardaydii ka aflaxday madarasada imaamu shaafici ayaa bandhig heer sare ah ka soo jeediyey goobta xafladda
تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحت تدعو المنون دعاء صدق ألا يا صالحا توليد أنت أراك تحب عرسا ذات غدر أبت طلاق هل لك يا سبات تنام الدهر ويحك في رضيق بها qaar ka mid ah waalidiinta ayaa kelmid kooban ka soo jeediyey xafladda iyagoona aada ugu faraxsan ardayda ka qalinjibisay madarasada ilaahay aan ka mahadiyaan horto madlamaadna dadka aan ka dulqaaday aan ka sabray maalimiinta iyo waalidiinta aan ka mahadiyaan ilaahay lan waal barashadiio waalka gobsaday diinka ilaahay ka gargaar ilaahaynin ka weel unuun ilaahayni ka anfaca maalinkan ilaahay ajar xasanaadku sii unin lang maalinka hajay gud ilaahayni dhag dadkii may waa maamu shaafiigee ka ulaadiyo qur-aanka ka dhamaaytay ana ilaahay mahad dhamaantay ayaan leeyay dad may waa geeka dhalay diinkii la baraday qiimadiis iyoona waal gobashadiis ogaaday ilaahayni weel maalinkii intaas gabshooha ka sabrayn ilaahay may baasuun ajari xasanaadku sii
madaariista ku yaala walaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa lagu soo bandhigaa ardaydii ka aflaxda maraakiista qur-aanka kariimka shil gaari oo dhimasho iyo dhaawac sababay ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheera ah ee ku jira gumaysiga dowladda kenya faah-faahin ku aadan waxaa soo jeedanaya mubaarak cumar shilkan gaari ayaa ka dhacay deegaanka guba ee gobolka mandheera ee ku hos jira gumaysiga kenya ayaa waxaa laga soo sheegaya in uu geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawaca sida la sheegay waxaa isku dhacay laba gaari oo midkood ahaa baska lagu qaado ardada halka mid kalena uu ahaa gawaarida xamuulka qaada gaarigan shilka galay ayaa waday arday islamarkaana waxa uu ku socday si xawli ah waxaana halkaasi ka dhashay khasaare kala duwan inta la xaqiijiyey waxaa shilkan ku dhintay hal qof oo ka mid ah ardaydii saarneed baska sidoo kale waxaa dhaawac soo gaaray saddex ka mid a ardayda gobolka mandheere ee dhulka soomaaliyeed ee ku hos jira gumaysiga kenya ayaa waxaa muddooyinkii dambe ku soo badanaya shilalka kuwaas oo geysanaya khasaarooyin kala duwan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan maraykanka iyo reer yurub ayaa sheegay inay filayaan weerar sirdoon oo uga yimaada dhanka ruushka hay-adaha amniga reer galbeedka ayaa isku diyaaranaya mawjado howlgallo qarsoodi ah oo ay qorsheynayeen inay fuliyaan unuga kruu yunid oo qayb ka ah sirdoonka militariga ruushka kuwaasoo beegsan doona maraykanka iyo reer yurub f b i da maraykanka iyo hay-adda sirdoonka ee gudaha ee jarmalka ee b f e ayaa u diray dalalka xubnaha ka ah neto qoraal ay digniin la socoto oo ay uga digayaan howlgallada ballaaran ee sirdoonka qarsoodiga ah ee ruushka uu ka fulinayo gudaha yurub iyo maraykanka guruu ayay u arkaan sirdoonka isbahaysiga neto midkii ugu weyna oo ruushku isku dayayo wuxuuna isugu jiraa weerar dhanka internetka ah oo lagu beegsanaya kaabayaasha yurub iyo kuwa maraykanka oo saldhigyada neto ay ku jiraan howlgallo qalqalgelin amni ah dilalka dhici kara yurub iyo maraykanka boliiska swiden ayaa sheegay in saacado la hakiyey duulimadyada garoonka diyaaradaha ugu weyn ee dalka oo ku yaala magaalada stockholm kadib markii hawada garoonka lagu arkay afar diyaaradood oo nuuca aan duuliyaha lahayn ah lamana bixin sharaxaadda nuuca diyaaradahan iyo haddii ay ku jiraan kuwo qaraxyo fulin kara howlgallada ruushka ayaa loo arkaa mid uu uga argudanayo taageerada reer galbeedku ay siiyaan ukrain warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga inta